أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay howlgalkii lagu beegsaday saldhigga ciidanka maraykanka ee kismaayo iyadoo ku dhawaaqday in loogu aargudayay ehelkeena reer falastiin taliska ciidanka maraykanka ee qaaradda afrika ayaa war ka soo saaray howlgalkii xalay mujaahidiintu ay ku beegsadeen saldhig ay ciidamadiisa ku leeyihiin garoonka magaalada kismaayo maamul goboleedyada gaalaraacida ah ee jubbaland iyo puntland ayaa qorsheynaya inay qabtaan shirweyne ka dhan ah madaxa kooxda dhidada soomaaliya kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada shabeellaha dhexe iyo mid ka mid ah beelaha dega wilaayada ayaa ku soo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa xabshida etoobiya ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmada jilib ayaa ka faa'iidaystay sako qaybin wilaayada jubbada dhexe ka samaysay degmadaas wilaayada bokool ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta munaasabad lagu soo gootinayo dufcad cusub oo ka qalinjabisay macanka qurdubo ayaa ka dhacday degmada galahareeri ee wilaayada galgaduuda
أجدادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك
intaasaad maqasheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka duhurnimo oo kooban haatanna iyagoo fisanna taliska ciidanka maraykanka ee qaaradda afrika ayaa war ka soo saaray howlgalkii xalay mujaahidiintu ay ku beegsadeen saldhig ay ciidamadiisa ku leeyihiin garoonka magaalada kismaayo faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen suheeb cabdulaahi taliska ciidanka dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ee qaaradda afrika ee loo yaqaano africom ayaa war ka soo saaray howlgalkii mujaahidiintu ay ka fuliyeen saldhigga ciidamada maraykanka ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose war qoraal ah oo lagu daabacay barta africome ekis ayaa lagu sheegay in ciidamada ameerikaanka ah ee ku sugan saldhiggaasi ay la kulmeen weerar iyadoo sidoo kale dafirtay khasaaraha soo gaaray faahfaahinna kama bixin qaabka uu howlgalka u dhacay iyo nuuca uu ahaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay sheegatay mas-uuliyadda howlgalkaasi iyadoo bayaan ka soo baxay maktabka warfaafinta lagu xaqiijiyey in howlgalka uu u dhacay sidii loo qorsheeyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawacna lagu gaarsiiyey askarta iyo saraakiisha maraykanka ah ee xaruntaasi ku sugnaa waxay sidoo kale mujaahidiintu ku dhawaaqeen in duulaankaasi loogu aargudayey ehelkeena reer filistiin ee yuhuuddu xasuuqa u geysanayso iyadoo taageero toos ah ka helaysa dowladdan saliibiyadda daaqiyadda ah howlgalkii xalay mujaahidiintu ay ku beegsadeen saldhigga ciidanka maraykanka ee kismaayo ayaa ku soo aadaya iyadoo magaalada muqdisho saacadihii lasoo dhaafay uu soo gaaray taliyaha cusub ee africom garoonka kismaayona wuxuu muddo dheer ahaa goob laga soo abaabulo shirqoollo iyo dibindaabo ka dhan ah ummadda muslimka ah aad buu u mahadsan yahay walaalkiin siiba ayuu kaasi ahaa dhanka kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay howlgalkii loogu beegsaday saldhigga ciidanka maraykanka ee kismaayo iyadoo ku dhawaaqday in loogu aargudayey ehelkeena reer falastiin haddaba waxaa bayaankaasi inoo soo akhriyey walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ku qoran luqadaha carabiga iyo ingilishka ka soo saaray howlgal qorshaysan oo lala beegsaday saldhigga ay ciidamada saliibiyiinta maraykanku ku leeyihiin garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo horudhaca bayaanka ayaa lagu yidhi waxaa allaha fadligiis mujaahidiinta u suura gashay dabagal iyo xooraansi dheer kadib inay weerar culus la beegsadaan saldhigga ciidamada siliibiyiinta maraykanka ee ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo halkaas oo ah goob muhiim u ah ciidamada maraykanka dhanka saadka iyo lojistikada howlgalkan waxaa lagu burburiyey gaadiid dagaal iyadoo sidoo kale uu burbur xoogan soo gaaray kaabayaashii saldhigga ay ku sugnaayeen ciidamada siliibiyiinta waxaana uu howlgal ku dheliyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac weerarkan ayaa ah mid lagu garab istaagayo walaaladeen reer filistiin ee goodoonka ku jira iyada oo ciidamada sahyuuniyada oo taageero buuxda ka helaya maraykanka iyo xulafadiisa reer galbeedka ay sii wadaan ololahooda xasuuqa iyo isirsafeynta ah ee ay ku hayaan walaaladeena reer filistiin ayaa sidoo kale lagu yidhi bayaanka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu caddeeyey kaalinta uu maraykanka ku leeyahay gumaadka ka socda khaza waxaana lagu yidhi maraykanku waa maalgeliyaha ugu weyn ee ka dambeeya xasuuqa lagu hayo muslimiinta filistiin gantaal kasta iyo bambaano weliba oo lagu rido carruurta aan waxba galabsan ee filistiin iyo guri kasta oo la dumiyo waxaa loo adeegsanayaa hubka uu maraykanka ugu deeqay yuhuudda isaga oo ku taageeraya sirdoon ahaan iyo siyaasad ahaan intaba waxaa markan bayaanka baaq loogu diray ummadda muslimka ah waxaana lagu yidhi ummadda muslimka ah waxaan leenahay u kaca taageerada walaalihiina muslimiinta ah ee filistiin ajiiba baaqa jihaadka una aarguda walaalihiina la laayay beegsada sahayanada silibiinta maraykanka iyo dhammaan inta taageerta ee ka tirsan maamulada riddada ah allah wuxuu yidhi وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا qeybaha dambe ee bayaanka ayaa fariin adag loogu diray maraykanka iyo dowladaha dabalilif ku ah waxaana lagu yidhi waxaan u sheegaynaa saliibiyiinta maraykanka iyo maamulada dabalilifyada u ah taageerada aad ku bixinaysaan gumaadka muslimiinta filistiin ma noqon doonto mid jawaab la-aan ah inta aad ku sii socotaan gumaysiga aad ku haysaan dhulka muslimiinta iyo inta aad sii wadaan taageerada taliska sahayuuniyada ee xasuuqa ku haya qoysaskeena muslimiinta ah ee reer filistiin mana idinka joojin doonno beegsiga inta carruurteennu ku hoosduugan yihiin burburka dhismayaasha duulaankeennu wuu sii soconayaa ilaa uu allah inaga guuleeyo gaalada ama aan isaga la kulanno annaga oo shuhada ah allah wuxuu yidhi wallaahu khaalibun calaa amrihi walaakina akhara annaasi laa yaclamuun maamul goboleedyada gaalaraacida ah ee jubbaland iyo puntland ayaa qorsheynaya inay qabtaan shirweyne ka dhan ah madaxa kooxda riddada soomaaliya nuur cali warsame gusheyba ayaa inoo faahfaahinayaa siyaasiyiinta mucaaradka riddada iyo maamulada ashaarar dirarka puntland iyo jubbaland ayaa qorsheynaya in dhowaan ay isugu yimaadaan shirweyne ka dhan ah murtada gurgurta iyo kooxdiisa sida warbaahinta uu xaqiijiyey cabdirashiid xidig oo xubin ka ah baarlamanka dawaaqidda kooxda riddada soomaaliya waxa uu murtadkani shaaciyey in shirkani uu daaran yahay sidii dadka iyo dalkaba looga badbaadin lahaa kooxda villa soomaaliya oo uu sheegay in dalkaba ay khatar geliyeen kadib markii ay u xuubsiibteen boobka barkicinta iyo burburinta hantida soomaaliyeed taasoo uu sheegay in meeshii ugu xumeed ay marayso iminka murtad xidig ayaa shaaciyey in haatan ay socoto gorfayn ku saabsan goorta iyo goobta lagu qaban doono shirkan oo qabsoomidiisa uu rajo fiican ka muujiyey isagoo ka dhawaajiyey in ay filayaan in lagu guulaysan doono sidii kooxdan horarka ah ee xasan gurgurta uu hogaamiyo looga samato bixin lahaa dalka soomaaliya cabdirashiid xidig waxa uu geesta kale rajaxumo iyo walaac far badan ka muujiyey guud ahaan masiirka kooxda riddada soomaaliya waxaana uu ka shanqariyey in haddii doorkan uu burbur ku yimaado riddada soomaaliya ay adag tahay sidii mar dambe la isugu soo laaban lahaa waxaa la qaban doonaa haddii a la yidhahdo shir ay isugu imaanayaan dadka soomaaliyeed kagana tashanayaan sidii qarankan loo badbaadin lahaa oo dowladda hadda joogta ee xasan sheekh uu hogaamiya ay ka tuurtay meel fog ayna adag tahay haddii ay burburto in dib laysugu soo laabto sidaas darteed haddiiba la badbaadin karo waxaa qorshuhu yahay in la badbaadiyo shir qaran laysugu yimaado meeshii lagu qaban lahaa iyo xilliga la qaban lahaa diskashinkii ugu dambeeyaa ka socda waxaana rajaynayaa shirkaasi inuu qabsoomo lana badbaadiya qarankan saddexaad ee soomaaliya lagana badbaadiyo kooxdan shir kada ee aad aragteen shacabkii soomaaliyeed runtii gabdhaha ooyaya agoonta cabaadaysa guryaha la burburinayo cagafta la gelinayo masaajidada laga dhisayo inta la dumiyo laga dhisayo hoteello meeshii laga dumiyey wax la reebay aanay jirin dalkii oo maxaanku idhaahdaa dibaddii safaaradihiina lasoo gatay gudihiina iminka la gadayo xabaalihii la gadayo everything is for sell dadka hadhay in dadka la gada basaa hadhay hadda wax kaloo haray ma jirto hadalka ka soo yeray murtadkan ayaa imaanaya iyadoo maalmo ka hor labada maamul ee puntland iyo jubbaland ay si diiran u soo dhoweeyeen shirweyne ka dhan ah gurgurta iyo kooxdiisa oo ay ku baaqeen siyaasiyiinta mucaaradka ee ku midaysan waxa loogu yeero madasha samata bixinta
kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada shabeellaha dhexe iyo mid ka mid ah beelaha dega wilaayada ayaa ku soo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas walaalkan cabdiqani maxamed ayaa warkaasi inoo sii ambaqaadaya
kulankan oo ahaa mid socday muddo laba maalmood ah ayaa waxa uu u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada shabeellada dhexe iyo hogaanka dhaqanka jufada yuusuf daa'uud ee beesha abgaal waxaana kulanka laga soo saaray bayaan kow xoojinta ku dhaqanka shareecada islaamka iyo difaaca diinteyna iyo dalkeenna ee dadnimadayna labo innagoo ah nabadoonnada iyo waxgaradka jufada beesha yuusuf daawuud waxaan halkan ka caddaynaynaa inaan garab taagannahay jihaadka ka socda bariga afrika saddex waxaan soo dhowaynaynaa guulaha isdabajoogga ah ee allaah uu ku mannaystay ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah afar waxaan ugu baaqaynaa dhammaan beesha mudullood oo aan ku abtirsanno inay ka fogaadaan wax kastoo dhaawici karo diinteenna dadnimadeenna iyo dalkeenna shan waxaan kaloon ugu baaqaynaa dadka u dhashay jufada yuusuf daa'uud ee ku jira safka cadowga allah in ay ka soo baxaan sidoo kale waxaa goobta kulanka ka hadlay naqiibka guud ee beesha daa'uud nabadoon macalin maxamuud jufada beesha yuusuf daa'uud oo ka mida bahweynta daa'uud iyo wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe ayaa waxaan meeshan uga qabsoomay fadhi dheer oo wax badan looga hadlay fadhigaas waxaa kasoo baxa bayaan bayaankaasoo todoba qodob ka koobnay qodobadan hoos ku qoran oo todobada qodob ahna si guud waxaan u qaaday beeshi daa'uud weynoo dhammaan u qaadnay waa wax yuusuf daa'uud kaliya u gaara ma aha waa wax u khidmayhaya isla shaqaynta guud ee beesha iyo wilaayada islaamiga shabeellada dhexe arrinkaas waa arin aad iyo aad looga fikiray aniguna waa soo dhaweynayaa haddaan aha naqiibka beesha daa'uud anoo mataqaanaa ku hadlaaya beesha daa'uud magacoodao naqiibka guud ah aadaan usoo dhaweynaa nuqabada guud ahaan mataqaana shabeellada dhexena iyo waxgaradkuna waa mataqaana warkaas wayla ogyihiin waana isla wada qaadahaynaa beesha mataqaanaa nuqabadeedii kalena kulley hadday soo socdaan oo ka hadli doonaan arrinkaas marka arrin aad iyo aad aan tolka u qaadnay una qalma munaasabna u ah dhinac kastoo laga fiiriyo ficil iyo qowl wax alla waxay u baahan tahan waa ku meel marsii doonaa insha allahu tacaala ugu dambeyn waxaa kulankaasi soo xiray waaliga wilaayada islaamiga shabeellada dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kabaka tukude isagoona la dardaarmay beesha daa'uud waxaan taageersannahay oo aan ayidayna qodobada todobada ah ee aan isla qaadanay waana runtii qodobo aan codsanayo in akhyaarta beeshu ay si adag ay u hirgeliyaan sababta oo ah waa qodobo annaga iyo beesha dhan noo ah sidaa awgeed waxaan odayaasha ka codsanayaa in deegaanka daarunicmo laga suuriyo oo ay ka suuriyaan raadadkii xumaa ee ay ku reebeen ninka abuukarboon wabahay iyo miinay baktiyey dhallinyaradii ku fasahaadsheen inay ka suuriyaan waxaana rabaa in odayaashu iiga filnaadaan arrintaas ilmaha cadale laga hagaayo ee waxaa suubiya saas yeele laga soo leeyahay cadale nimankii baaba-ayoo jabay oo cararay ay ilal aana ay rimuudkooda haayaan inay odayaashu naga kaafiyaan ma rabo anigu anigoo tixgelinaya wixii laysla soo maray oo dhibahay iyo wixii aan isla soo marnay oo aan garab istaag iyo wanaagahay inaan maanta howlgal ciidan ku bixiyo dhulka daa'uud ma rabo waxaan rabaa in odayaashu iiga filnaadaan arrintaas iyada ah waxaad ogtihiin wixii ka dhacay ceelbacad konton iyo sideed guri ayaa waxaa lagu riday soddon iyo lix fuusto oo diyaaradda etoobiya ku riday waxaad ogeedeen dadka ku dhintay birimigeydadahay carruurta iyo haweenkii waxaad ogtihiin waxaanta ku baaba'ay etoobiyaanka saas yeelay ninka maanta u dagaalamaya ee raba inuu tamki dhulka u dhiibo canugaas waa nala ka qalday canug wax ogna maaha inaad u sheegtiin aniga iyo asagu intaan isu jirno adinka iyo asagu intaad isu jirtiin walaayada asagu waxay isu yihiin inaad bartiin ilmahaasna hadday askar yihiin iyo hadday saraakiil yihiin ilmaha daa'uud ee gaalada ka ilhashay inaad ii keentiin maadaama ay yihiin ilmihiinni aniguna ay yihiin ilmahaygii waa la qaldayo wixii lagu shubayo bakti ahay in laga shubo nimankaasna aad ku qancisiin inay garabkayga istaagaan oo ay garabka walaayada istaagaan wilaayada shabeellada dhexe ayaa muddooyinkii dambe kulamo muhiim ah la qaadanaysay hoggaanka dhaqanka iyo qabaa'ilka dagaha wilaayada islaamiga shabeellada dhexe dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa xabshida Itoobiya oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada Baaya ciidamada mujaahidiinta waxay xalay dagaal culus u qaadeen xerada askarta xabshida Itoobiya ee degmada Dinsoor oo ka mid ah goobaha cadowga Allah duulaan kaga sugan yahay wilaayada Baaya waxaana dagaalkaas la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmada Jilib ayaa ka faa'iideystay saka qaybin wilaayada Jubbada Dhexe ka sameysay degmadaas walaalkeen Cuthmaan Axmed Duubo ayaa inoo faahfaahinayaa
runtii sida aad maqlaysaan buuqan iyo sawaxankan waa halka ay ka socoto qaybinta zakada xoolaha halkan waxaa ku sugan dad aad u fara badan kuwaas oo qaadanaya xoolaha zakada hadda waxaa la qaybinayaa xoolaha gaar ahaan hadda waxaa socota qaybinta ariga dad fara badanaa joogo zakadu waa rugni ka mid ah arkaanta diinta islaamka waana mid ka mid ah ilaha dhaqaale ay leeyihiin dadka muslimiinta ee ay noo jidaysay diinteenna suuban ee islaamka waxaa sidoo kale ay qayb ka tahay isdhexgalka bulshada iyo dadka mas-uuliyiinta ah sidoo kale sakadu waxa ay leedahay ajar iyo xasilooni dadka maalkooda ka bixiya sakada sida lagu sheegay qur-aanka kariimka wilaayaadka islaamiga ah ee lagu maamulo shareecada islaamka ayaa muddo ka badan shan iyo toban sano waxaa laga qaybiyaa mawsim kasta fariidada sakada taasoo ay ka faa'iidaystaan kumanaan muslimiin ah oo ku nool wilaayaadka islaamiga iyadoo sakada loo qeybiyo si hufnaan iyo cadaalad ah oo ay mahadiyeen dadka qaadanaya sakada ee shareecadu ay u qoondaysay in la siiyo sakada dhowaan wilaayaadka islaamiga ayaa bilaabay qaybinta sakada nimcooleyda la dhaqdo waxaan ka qayb galay goob lagu qaybinayay sakada oo ku taalla duleedka magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe halkaasoo ay ku sugnaayeen mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada iyo boqolaal kale oo ah dadkii loo qaybinayay sakada waxaan waraystay qaar ka mid ah dadkii ay u suurto gashay in ay nasiib u yeeshaan in sanadkan la siiyo sakada xoolaha waxaan lii siiyey laba neef oo lo ah oo aad u qiimo badan maxuma xoolaha aad baa loo dhaqaaleeyey walaalkii soo bixiyen allah baraka allah siiyo mujaahidiintana waxaa leeyahay kor allah ka dhigo waxaa leeyahay marka wadanka dadka ku nool oo gaalada iyo wax la nool namcadaan ha ka soo qaybgalaano namcadaan waxaan rabnaa meel kasto oo islaamku joogo inay gaarto oo saan sekada loogu qaybiyo laga qaado dadkii ilaahay isku waajibiy dadki la siiyo dadkii oo masaakiinta haddana ilaahay haddana isku waajibiy in la siiyo laba neefoo lo eh ayaa halkan laygu siiyey anigoo magaciiga muxudiin saalax ah waxaan leeyahay walaayadu meel kastoo ay joogto ilaahay guul ha siiyo walaalaha sano kastaba saan ayay u bixiyaan wanaaggan sharaftan qaymaha badan ilaahay baa maxad iska leh dowladda islaamka xaggeeda ayaa laga helay walaayada islaamka sekada qaybinhays masaakiinta mudana la siinhayaa laba qaalmood sac iyo dibiga ayaa lii siiyey waana ku mahadsan yihin ilaah ku mahadsan sano walbana waa la qaybiya oo laba iyo toban bilood ka bacdiba saasaa loo qayb masaakiinta loo garab qabtaa loo siiyaa ninka ilaah u nasiibaa qaata
duul aadan ibraahim hay maanta ka warran maxaa lagu siiyey waxaan jiraari san neef oo ari ah asaka eh haye deegaankaaga intee ah waa gartay maanta farxaddaada ka war maadaama alxamdulilaah maasha allah maasha allah yaa ku siiyey مجاهدين إلى خير هسية إلى خير هسية حوالين سكذا ليسي واقرت ما يغني فلوسي شن نفع ليسي واقرت يا كسي ولا لها مجاهدين تا واقرت حولان محاوي مر حوالها سكواد أو لو قلت لقى لي دتك فقراء إيه مساكين تا شوف يعني إلهي مسلمك لقى سو قاضينا هو بركة حوله هودي ولايدا إلهي كرها كدقو أنا كان إلهي نو بركة هذه مركة كورن واحد كمتها دتك مساكين دتك مساكين تا كمدها الحمد لله وكفر وكفر حسنا مركة لواد واي مركة لواد لوسي ها دتك مقالة جلوة ها جلوة جلوة عندنا واكر توكد هر أفر نف توكد أنا شن نف شن نف ها ما شاء الله ما أنت فرحت على كورن هذا وفرحتنا الحمد لله هذا آمين ولا إلهي حفظه si la mid ah degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa laga qaybiyey sakada halka kuwa kalena lagu wado in la qaybiyo maalmaha soo socda wilaayada bakool ayaa soo bandhigtay askarta obadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan
dhallinyarada la majaxaabiye ololka majaxaabiye ee meelerhaa askarnimada murtadnimada riddada maynka baagay in ilaahay intoo busheenan maysan lena toobusheena ilaahay hangnagada kadib fariimihii dhaxalgalka ahaa ee mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool iyo golaha nuqabada wilaayada ay u direen maleeshiyaadka ku jira safka cadowga ayaa waxaa isa soo taraya maleeshiyaadka kasoo baxaya safka cadowga kuwaasoo si xawli ah usoo gaaraya degmooyinka iyo deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ee bakool saacadihii lasoo dhaafay waxaa degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool soo gaaray saddex askari oo taa'ibiin ah kuwaasoo ka soo baxay safka ridada cali cabdulaahi ibraahim xuseen maxamed caliyow iyo nuur maadey nuurow waxay ka tirsanaayeen maleeshiyaadka ridada siyaabooyin kala duwan ayay u shaqaynayeen qaar ka mida waxay soo mareen tababara ciidan oo dalka dibaddiisa kadibna waxay dib ugu soo laabteen magaalada muqdisho halkaasoo ay ka howlgalayeen wilaayada islaamiga ee bakool ayaa askartan ku soo bandhigtay degmada tieglow markii toobada loo qabtay kadib ayay la hadleen idaacadda islaamiga andalus iyagoo ka warbixiyey wakhtigii ay ku biireen kooxda riddada marxaladihii ay soo mareen tababaradii ay soo qaateen iyo halkii ay ka soo qaateen iyo ugu dambeyn sida ay kaga soo baxeen safka riddada bismillahi rahmaan rahiim magaca magalarey cali cabdulaahi ibraahim ciidankoo militari geebta liidanaad ururshii konto iyo kuwada ku tirsana wallaahi gaab dorno meelaraawiso mayba gaab doriyo meelaraawiso gaabkan shagaan iyo wantoob walan hadda feelaa milasanka timaamo ma jiran dhinigan oo hudur mayba antoo girey meelaraawiso kir gardan sakuunin kaburi gudaanteeno ooban aragayna meelaraawiso taas ku taga hadda xagee ku sugan tahay degmada oo tiiglo saal ugu soo dhaweey alxamdulilah safayl boqolkii boqol garan waa safayl leelayn dhohay alxamdulilah bismillahi raxmaan raxiim magacaya meelarahi xuseen maxamed caliyow limanka mayka biiraya labada kun labaatan iyo sideedii uduraku ku biiri uduraa lanoo qaadi uganda i tababaralnin qaadi uganda shan bilood ah kama qonaayni shantii bilood markaa ku dhammaanay xamara lanasheeni xamar xiridan ninaca laleena lanasheeni meelinool hanoo qaaday haddana her goordon lanasheen meelaa waagaas ka sugnaane neew walaan shaydhaan shaydhaan la idhalima war kale hadda idhalima lahan wiin kale caqab kale ay qabsatay ma lahan qofkan jin yarta ama jingaala talare qofkan jinki iyo shaydhaankii walaayaada kaalmeey walaahi lamankan horta qofka banaadinka ee walkasteen argaan male laakiin meel aan unfilidaan ahayn u baxeen waayo sababtee timay waa dad oo aadi inhaanoo dadkaas arran darro e aadi banhaan marka insha allah hadan dalke iyo diintiyaha kunagd maasha allah si wanaagsan sharaf leh aliisoo dhawe nuurmaadey nuurow sagaal bilooda la jaray mayka ka beeray abala ku tabi huduraka ka beeri anamadean fahm waaya aniba isku ku tabi dhaqan oo gaab darono adan korene lankasa korna yaa kada dhagdaa lankiriyad jamas gangle madharogo shaydaan meel kastaba dadageliya dhiigiba ka shaqeeye alxamdulilaahi isu maskantoo dafi saasa iijey alxamdulilaahi madi dambano maskantay hoo baninay fiiriyay didhi andi gabalkii walqaablen hayne adan korene dheefantaalne alxamdulilaahi tijeegdho alxamdulilah sifaylaleelahay dhoay mahumaata maran
muddooyinkii ugu dambeeyey askartan taa'ibiinta ah waxaa sida tusbax la furay oo kale ay ugu soo qulqulayeen degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool iyagoo si hersare ah loo soo dhoweynayay islamarkaana loo lacagaynayo hubkii iyo agabyadii ay kala soo baxeen safka riddada waxayna arrinta ka dambeysay kadib markii dhowaan mas-uuliyiinta wilaayada iyo golaha nuqabada ee wilaayada islaamiga ee bakool ay si wada jira u soo saareen baaqiyo ku aadan in maleeshiyaadka riddada ay soo faaruujiyaan safka cadowga allahna ay u toobad keenaan waxaana durbe laga dareemayaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada in kelimaadkaasi ay midho dhaleen islamarkaana ay ka faa'iidaysteen maleeshiyaad hore oo ka tirsanaa safka riddada kuwaas oo hadda ka mid a dadka muslimiinta ee ku nool wilaayada
munaasabad lagu soo gotinayay dufcad cusub oo ka qalinjabisay maaxadka qurduba ayaa ka dhacday degmada galahareeriya ee wilaayada galgaduuda cabdiraxiim shaacale ayaa inoo faahfaahinayaa
macadka qurduba waxa uu ka mid yahay macaahidda lagu barto shareecada islaamka ee ka howlgala wilaayaadka dalka wuxuuna ku caanbaxay soo saaridda dhallinyarada jiilka cusub ee soo koraya kuwaas oo ka dhisan culuumta diiniga ah iyo tan maadiga macadka qurduba wuxuu xarumo uu ku leeyahay gaar ahaan magaalooyinka wilaayada galgaduud sida ceelbuur xiindheere ceelshiil darri jacar bargaan wabxo garbaweyn iyo degmada galhareeri mas-uuliyiinta macadka qurduba waxay ku dadaalaan sidii ummadda muslimiinta looga saari lahaa jahliga korna loogu qaadi lahaa aqoontooda bulshadana ay u noqon lahayd bulsho waxbaratay oo anfacda adduunkooda iyo aakhiradooda macadka qurduba faraciisa degmada galhareeri waxaa ka dhacay xaflad si heer saraa loo soo agaasimay waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada culimo macallimiin waalidiin marti sharaf kala duwan oo ka kala timid degmada galhareeri iyo deegaanada kale waxaa ka qalin beddeshay macadka qurduba arday gaaraysa tiradooda soddon iyo toddoba arday waxayna ka mid yihiin dufcadda lixaad ee ka qalin jebisay macadka daraasaadka islaamka iyo maamulka faraciisa degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud dufcadda lixaad ee ka qalin jebisay macadka qurduba waxay soo bandhigeen bandhig cajiib ah صاد وصد ورام ورد أسلك هداه وأردى وأهلك وأودى أصعد إلى سماء الآمال وألحد على إلحاد الأعمال حوى على الحمى وهوى على الهوى وهدى إلى الردى ولم وحدى وأوصل إلى الصلاة ما سمع كلم الله وما علم حكم الله dharaaraha waxaan boodoo dhaweceeyaaba jahli waa dhaleecee waxaan dhigasho aadaaba anigoo dhaqaajinhayo socodka dheerayni dhagaxyada waxaan laado oon dhowda kaga siiyo dhiiggaygu wuxuu yaaco aan dhaawac la ahaado anigoo dhutinayo hubaal dhaawac igu yaalo maamulo dhaqaaqaaya oo jaqafta dhowraaya dhirif waa balaaye wuxuu jeeda lagu dhoobo yunifoomka waxaan dhowroon dhaqid ku daalshaaba تخرجنا وإن الأرض تشهد على هذا فلله الإرادة حمدا لربنا تعالى فأكرمنا وأعطانا منانا نحمده على ما علمنا من البيان وألهمنا من التبيان وأوردنا من العرفان ثم شكرا لآبائنا وأمهاتنا الذين بذلوا قصارى جهدهم واخيرا اسجل شكري لكل من شارك معنا الفرحه العارمه رعاكم الله بالحضور في الدنيا والاخره فنشكر جمعكم يا خير جمع اضاتم محفلا اهل الشهامه لكم منا سلام من فؤاد مشعشعه بعضر من سماحه بأول الفجر والعصر والضحى كفاية له بقدر مرتضى لمنحة عظيمة جليلة ومنة ثمينة رفيعة فهز قلبي ضيعة الوقت بما لا فيه نفع من جدال أو دنا إذا انقضى فلا يعود أبدا وتندم الدهر على ما قد جرى ونور يستضاء لدى الدياجي وعنوان الفلاح بلا مراء فيا من يبتغي علما فجودا وثابر في المشاء والعناء لأن الحظ بعد الكد يأتي ولا يحظى الكسول سوى الشقاء maamulaha macadka qurduba ayaa wuxuu u mahadceliyey dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladda meeshaan maanta waxaa nooga dhacaya xaflad qalinjibin ah oo ah dufcadii lixaad ee ka qalinjibisay maxadkan qurduba degmada galhareeri ka kooban kibaar iyo siqaar dad waaweyn iyo dad yar intaba ayagoo yaryar oo u baahan oo xoogooda u baahan inay la joogaan raba waktiga ay wax u qaban lahaayeen u hidiyeeyeen ee u baxshay inay wax u bartaan annagana aan ka aqbalnay alwaalid cabdilkariim oo u hadlay waalidiinta ayaa wuxuu ku dhiirageliyey waalidiinta in ay baraan ilmahooda shareecada islaamka taasna ay ku liibaani doonaan adduun iyo aakhira intuba waxbarashadu waa labo waa maadi iyo diini haa aayaadka ilaahay iyo xadiista nabiga maxamed sala allahu calayhi wasalam intaas ayaa lagu baraa marka waalidiinta waxaan kula dardaarmaynaa dhammaantood inay bartaan ilmahooda ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkoodii iyo waalidiinta sidii loo baarinimo samayn lahay aqrabada sidii loo xiriirin lahay si walba ugu dambayntiina waxaa madasha laga shaaciyey ardadii gashay kaalimaha hore ee imtixaanka iyadoona la guddoonsiiyey ardadii gashay kaalinka koowaad ilaa iyo kaalinka saddexaad abaalmarin uu macadka qurduba uu guddoonsiiyey ardadaas ardayda kaalin koobaad ku guulaystay ee qaybta kibaarka waa dahaba cabdiraxmaan cali afrax natiijada ay keentay nisbada mid aywiga sagaashan iyo sagaal dhinac shan darajo ayay la timid jazaaka allahu khayran soo dhowow weliba intaas maxaa kuu dhaacsan abaalmarin lacageed oo gaaraysa boqol doolar ardayda labaad ee kaalinka labaad gashay waa farciyo cabdulaahi maxamuud waxay keentay darajada nisba miawiga sagaashan iyo sagaal dhinac toban iyo toddoba waxaa intaa dheer abaalmarin lacageed ee gaaraysa sideed جزاك الله خيرا عائشة معلم يوسف آدم نور طياشة لين سيارة درجو وعن فينا يا عدد اسكبرنا ديرو لبعا لك الحرية شهادة هذا انت أتكنتي درجة وكو قرنتهاي نسبة المجموع كله وأكو قبصو جزاك الله خيرا أما مرن العقيد أو تضوات الدولار أنا إن شاء الله تلفون كذا كيري دوتا قيبتك على سؤال هذا ديالة فرو وهي أرضي دكوبات يا كاري دكوبات هشتكشي waa maryamo dayib axmed derajada ay keentay nisbiga ah waa sagaashan iyo sideed dhibac toddoba derajo ayay keensatay waa ardayda koowaad ee kaalinka koowaad ka gashay macadka qalanjiibiyey ee aankor isbuuci ahaa jazaaka allahu khayran maryamo shahaadada waatan waxaa u raacsa maryamo ama marin lacageed oo gaarayay laba boqol oo dolar gabadhaasi waxaa waaye gabadha layidhaha magaceeda maymuuna cabdulaahi cali cusmaan maymuuna cabdulaahi cali cusmaan derajada ay keensatay nisbiga ah waxaa weeyaan sagaashan iyo toddobo dhibac sagaal derajo maxaa ku raacsan amaamari lacageed oo gaadhaysa boqol iyo konton doolar safiya maxamed yuusuf amaamari lacageed waa boqol doolar macadka qurduba waxaa sannadihii ugu dambeeyey ka faa'iidaysay bulsho fara badan oo ku nool wilaayada galgaduud iyo wilaayaadka kale ay ka taagan tahay raayada tawxiidka mahsane cabdiraxiim warkii duurnimo ee maantana dhegeystayaal waa naga intaas salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh